أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorkaroon dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray inay ku fashilmeen duulaankoodii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay ka wadeen bariga wilaayada hiiraan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa iska diiday amar ka soo baxay kooxda riddada kaas oo ahaa in kaamirooyin lagu xidho goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey darawallada kaxeeya gaadiidka noocyadooda kala duwan ee ku dhaqan wilaayadaasi ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba dagaalkan oo ahaa mid culus waxay habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada qoryoole oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada islaamiga shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus iyadoo dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano ka fogfog degmada qoryooley sidoo kale qarax saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay laba askari oo murtadiin ah mujaahidiinta ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ayaa sii kordhiyey weerarada lagu dhiigbixinayo kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka ku jooga deegaanu ka tirsan wilaayadaasi afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay waxay weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha ka kala dhaceen koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silbiyiinta kenya mahadsanayd abuusheyba mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa qiray inay ku fashilmeen duulaankoodii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay ka wadeen bariga wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warkan inoogu eegayo walaalkeen bashiir muxidiin abuayman murtada cali jayte cismaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ugu magacawnaa maamulka ashaadalla diriirka isku magacaabay hirshabeelle ayaa qiray guulodarooyinka ka soo gaaray furimaha dagaalka isku hardinayaan xaqa iyo baadilka murtadkan ayaa sheegay in hal sanno ka hor meeshii ay ka soo bilaabeen duulaankoodii ashaadalla dirnimo ay maanta allaha fadligay maamulayaan mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale murtad cali jayte ayaa ka sheekeeyey howlgallo uu kala kulmay mujaahidiinta oo ay kaga furteen gaadiid iyo hub askarna ay kaga dileen war yosoobantan maxaa ka dhacay way sogeynay yosoobantan soo rag laguma lay yah aniga intaan dagaalkaa hogaaminayay quri aakaa waxaa laygaga furtay qabno meesha la yidhaahdo iyo soomanna gaaraana looga qaatay ceelqooxnana laba miyaha waxayna laga qaatay hal sano ka hor meeshaan shabaab ka cayrinoo maanta joogaa murtada cali jeyti cismaan waxa uu ka mid ahaa saraakiishii horboodaysa duulaankii ashaadalla dirirka ahaa ee lagu soo qaaday bariga wilaayada hiiraan halkaas oo cadowga ay ku waayeen gaadiid dagaal askar iyo saraakiil badan wuxuuna hal sano iyo bar kadib qirayaa inay ku jabeen duulaankaasi islamarkaana dhowlkii ay duulaanka ku qabsadeen hadda lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid bashiir ganacsatada magaalada muqdisho ayaa iska diiday amar ka soo baxay kooxda riddada kaas oo ahaa in kaamirooyin lagu xidho goobaha ganacsi ee ku yaalla muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo walaalkeen casaam carafaad iyadoo ay kooxda herdada soomaaliya ku amartay ganacsatada magaalada muqdisho inay goobaha ganacsi ay ku xiraan kaamirooyin dadka shacabka ayaa ka biyadiiday amarkii kasoo baxay kooxda herdada ay ku fartay in kaamirooyin lagu xiro goobaha ganacsi mid ka mid a ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan amarka ay kusoo amreen murtadiinta
aniga muwaadin soomaaliyeed ahay waa ganafuraheyga maanta waa wataa arday jaacad ka soo baxa ahay annaga xamaalan oo dukaano furna waa shaqaysanuna shaqadii ay noo diidda waa kasaako annaga soo xirta marka ayadaa laga rabaa shacabka ma iyada inay gumaado ay ku ay ku- ay ku tagrafasho ma meesha ku joogaan ayadaa la weydiinaa nin mugaf ku jiro maalin walba xoora waa soo dabcaa wax wax- wax aanan loo joogin daraadeed noo imaadeen kartuunno malaahi xoog noo qaateen annagoo tabarti lahayn maanta waa la imaaday kaamira la keenay shan boqol oo dollar intee laga keenaa ilaaha waayde annaga annaga kale kaamiradeeda shaqadeenna maa mugdo shacabka magaalada muqdisho ayaa durbadiiba ka muujiyey amarkii kasoo baxay kooxda herdada oo ahayd in kaamirooyin lagu xiro goobaha ganacsi iyo wadooyinka kasoo horjooda waxaana la arkayaa goobo ganacsi oo xiran kuwaasoo si adag uga biyadiiday amarkaasi mahadsanid casaam kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas warbixinta warka waxaa inuu eegaya walaalkeen marwaan maxamed wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo jufada reer cabdiraxmaan oo ka tirsan beesha wacaysle kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay sidii ay beesha reer cabdiraxmaan kaalintooda kaga qaadan lahaayeen halganka ka socda wilaayada ee looga hortegayo maleeshiyaadka riddada kulanka waxaa goobjoog ahaa nabadoonnada iyo waxgaradka beesha reer cabdiraxmaan waxaana gabagabadii kulanka madasha ka hadlay sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee muduga isagoona kelimo dardaaran ah u jeediyey waxgaradka beesha maantay waa ballannay waxaan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa inaan kor u qaadno inaan isu kaashanno war ballantii aan maanta gelnay ma dhabbay naga tahay mase fadhigaan way kala tegaynaa hadday dhab naga tahay dhammaantanyada waa inaan ku dhaqaaqno ilaahay kitaabkiisa xil baa naga saaran cid walba mas-uuliyada ka saaran oo muslima waana inay difaacdo wajazaakum allahu khayran dhammaanteen waxaana saaran mas-uuliyadaana saaran ilaahay kitaabkiisaay naga saaran tahay ehelkeennay naga saaran tahay qaraabadeenay naga saaran tahay deegaankeenay naga saaran tahay waxaan u ballannay ilaahay kitaabkiisana kor u qaadno asaga aan isku dhowrno ku dhaqanno asaga ma arkaysaa ma hoogaayo nin ilaahay kitaabkiisa gacanta midiga ku qabsaday oo allihii abuuray tala saartay ma hoogaayo insha allahu tacaala intaas kadib waxaa kulanka ka hadlay nabadoonnada iyo odayaasha beesha reer cabdiraxmaan iyagoona ballan qaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay waxaan nahay beesha cabdiraxmaan ee degta tuule cadaad maanta meeshan waxaa isugu yimid walaala- walaayada gobolka mudug iyo cabdiraxmaan oo bannaan iyo duur isaga yimid waa isla hadalnay wadahadalkanyana wuxuu ku soo dhammaaday inaan kitaabka ilaahay ku dhaqanno oon is afgarannay waxyaabaha hadda meelaha ka yimidna waa iska aragnay waana iska kaashanaynaa insha allahu tacaala marka waxaan leenahay kitaabka ilaahay aan haysanaa aan ku kulanno annaga iyo walaayada mudug cabdiraxmaan annagoo ah duur iyo bannaanba diinta islaamka oo hore aan u haysanay aan haddeerna waxaan ku heshiinay inaan cadowgana isaga difaacno annaguna aan ku dhaqanno shareecada islaamka raacno oon diinta islaamka ku dhaqanno marka isu imaadkaya wadajirkaya intaasuu ka kooban yahay maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowlad deeni ah usoo gabagabeeyey darawallada kaxeeya gaadiidka noocyadooda kala duwan ee ka howlgala wilaayadaas sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan
dowradan oo socotay muddo ku dhowaad bil ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga degmada buulafulay waxaana loo qabtay darawallada gaadiidleyda ka shaqeysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna dowrada ka dhacday deegaanka burgod oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada buulafulay muddadii dowrada ay socotay waxay ardayda ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna maamulka islaamiga ee degmada buulafulay ka codsadeen inay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale ah qaar ka mid a ardaydii dowrada ka faa'iidaysatay oo qadka taleefanka ay kula hadashay idaacadda islaamiga andalus ayaa soo bandhigay qaar ka mid a cashiradii ay qaateen muddadii dowrada ay u socotay
أهلا برو رحمك الله وإلهي كنا أنه يجب واجب علينا فورا تعلم أربع مسائل أفر مسائلين واجبات المسائل الأولى مسائل الكواد مسائل الكواد قال علم علم البرد وهو علم معرفة الله إلهي وهو نبي برتاوي ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم نوع إني برتاي ومعرفة دين الإسلام دين إني برتاي بالأدلة الدليلان إني برتاي المسألة الثانية مسألة لو العلم أن علم لا أعترف به بالعلم إيه، العمل أن عمل لا أعترف به بالعمل عمل كأساس إني برتاي المسألة الثالثة المسألة السادسة الدعوة دعوة إني برتاي دعوة إني برتاي قدس إليه إلى الله إلى آخره. المسألة الرابعة مسألة المسألة فرد الصبر والصبر على الأذى لابنك سوى فيه في الأذى لوكرنيك سوى اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك فكيف إذا كان في دار منعة واستدعي بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وعلاهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم maamulka islaamiga degmada buulafullaay ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee uu u qabanaya bulshada muslimiinta ee ku nool degmada iyo deegaanada ku dhow
mahadsanid abuxasaan ugu dambayntii ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar kala duwan ka kala fuliyey dalalka mali iyo burkina faso warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar cagmarina waxa ay ku qaadeen saldhigga ciidanka riddada maali ku leeyihiin mandiqada naara ee gobolka masiina waxay mujaahidiintu sheegeen inay dib kasoo gudbin doonaan tafaasiisha weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay wuxuuna noqonayaa kii saddexaad oo cagmarin ah islamarkaana mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ka fuliyaan wadamada maali iyo burkina faso muddo hal isbuuc gudihiisa jimcihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weerar halyeynima ku qaadeen saldhig maliishaadka riddada maali ay ku lahaayeen magaalada niyaafonki oo dhacda gobolka timbukta ee waddankaasi halkaas ay ku dileen tobanaan murtadiin ah iyagoona markii ay gacanta ku dhigeen gebiyahaanba saldhigga soo qaniimaystay shan gaari iyo hub leh noocyo kala duwan aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen xaarits warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba u ahayd warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh